Machadka Barashada Qur'aanka Kariimka iyo Culuumta Maadiga ee Al-Luqmaan ee magaalada Beledweyne ayaa lagu soo kordhiyay qayb waxbarashada aasaasiga ah taasi oo shaqayn doonta maalmaha Khamiis iyo Jimcaha. Qaybtan waxbarashada aasaasiga ah ayaa waxaa loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta, taasi oo lagu bari doono maadooyinka aasaasiga u ah waxbarashada sida maadooyinka Soomaaliga, Xisaabta, Carabiga iyo Farqi-Qurxinta. Ustaas Gariye Siyaad Dhaqane oo ka mid ah maamulka Machadka Al-Luqmaan ayaa ka warbixiyay ujeedka ay usoo kordhiyeen qaybtan.
haddii aan faahfaahin ka bixiyo machadka alluqmaan waa machad diini iyo maadiba leh bulshaweyntu way ogyihiin inuu shaqeeyo shanta maalin hadda waxaa lagu soo kordhiyey maalmaha jimciyo khamiista ah ujeedka loogu soo kordhiyeyna waxay tahay siay fursad ugu helaan dadka ka mashquulay shanta maalin inay waxbartaan oo kaga mashquulay waxbarasho kale waxaa jiro arday aan loo ogoleyn shanta maalin inay iskool iyo wax ay dhigtaan iyo waalid ka mashquulay shanta maalin inay waxbartaan ayagana ay ku mashquulayaan guryihii iyo raashin diyaarintoodii ilmihii habeentoodii ay ku mashquulayaan marka ujeedka loo furay waxay tahay inay dadkaas ay fursad ka helaan waxbarasho ah labada maalin ee jimci khamiista ah machadka waxaa wax ka baran kara doono labadaas maalin jimciya khamiista ah ilmaha yaryar ee fursadda u waayay shanta maalin inay iskool dhigtaan ayaga wax way ka baran karaan sidoo kale dadka waaweynka ee shanta maalin mashquulsan ayagana fursaddaas waxbarasho way ka faa'iidaysan karaan oo way u furan tahay machadka luqmaan ee ku yaala xaafadda xulwadaag gaar ahaan heegan maadooyinka lagu bixiya waxay noqon doonaan sida xisaabta soomaaliga ingiriishka carabiga farqurxinta intaba waa lagu bixin doonaa hadduu ilahay raalli ka noqdo waana soo dhoweyni doonaa bulshada imaani doonto oo halkaa waxbarashada usoo raadsan doonto haddii dhacdana dad danyar inay imaadaan ayagana waa soo dhoweyneynaa oo waxbarashadaa wax la-aan ugu maqali doonaan inshaa allah Machadka Barashada Qur'aanka Kariimka iyo Culuumta Maadiga ee Al-Luqmaan ayaa ka mid ah macaahidda ku yaalo xaafadda Howlwadaag, Laanta Heegan, kaasi oo door muhiim ah ka qaata horumarinta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed.